أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah kumannaan kun askar turki ah oo la ogaaday inay ka qayb qaadanayaan xasuuqa sahyuuniyadda yahuudda ka wada magaalada khaza dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah oo xalay ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose wejiga labaad ee xamalada irshaadul ummah oo si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada bakool nabadoon cusub oo yeelanayso mid ka mid ah beelaha dega wilaayada jubbada dhexe oo lagu caleema saaray deegaan ka tirsan wilaayadaas أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن intaas aad maqsheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan kumnaan kun askar oo turki ah ayaa la ogaaday inay ka qayb qaadanayaan xasuuqa sahyuuniyadda yahuudda ka wada magaalada khaza warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaakina cali aadan cabdulaahi caliyare duulaanka sahyuu saliibiga ah ee ay wajahayaan walaalaheena muslimiinta reer falastiin ayaa galay marxalad xasaasi ah buqcada yar ee khaza waxaa dhan weliba ka hareereeyay ciidamada yuhuudda sahyuuniyadda iyo kumanaan calooshood u shaqaystayaal saliibiyiin ah gumaad bahalnimo ayaa laga soo calaamadeeyay xaafadaha kala duwan ee khaza tobankii maalmood ee lasoo dhaafay arrimaha yaabka iyo amakaaga ku riday ummadda milyaarka muslimka ah ayaa ah in ciidamo turki ah ay qayb ka yihiin xasuuqa lagu hayo khaza markii ugu horeysay ayaa daaha laga feeday in kumanaan kun turki yuhuud ah ay gurmad u fidiyeen yuhuudda sahyuuniyadda markii ay dhacday camaliyada duufaanta al aqsa bishii oktoobar ee sanadkii labada kun saddex iyo tobankii telefishinka aljaziira ee afka carabiga ku hadla ayaa baaritaan uu sameeyey ku ogaaday in toban kun askar turki ah ay ku sugan yihiin dhulka falastiin kuwaasoo yuhuudda kala qayb qaadanaya gumaadka muslimiinta isagoo soo xiganaya saxaafadda turkiga ayuu telefishinku sheegay in afar kun oo askar turki ah ay si toosa uga qayb qaadanayaan dagaalka khaza halka inta kale loo kala qaybiyey jabahaadka kala duwan ee dagaalka ay yuhuudda uga jirto dhulka falastiin ee gumaysiga ku jira jenaraalka ugu sareeya ciidamada yuhuudda ee ka shaqaysiya qalabka difaaca cirka waa turki gurmad ahaan ugu yimid magaalada ankara bulshada muslimiinta turkiga ayaa si aada uga carooday markii ay soo baxeen warbixinadan daaha ka feedaya askarta turkishka ah ee qeybta ka ah xasuuqa khaza siyaasiyiinta mucaaradka iyo durbadiiba bilaabay in arrintani ay soo farageliyaan zakariya iyo biji oglu oo ah gudoomiyaha xisbiga al-hudda ayaa xukuumadda erdogan ugu baaqay in jinsiyadda kala laabato askarta turkida ee ka qayb qaadanaya xasuuqa khaza Türkiye pasaportu taşıyan ve آلاف من حاملي الجنسية التركية يخدمون في الجيش الإسرائيلي kumanaan qof oo haysta dhalashada turkiga ayaa ku biiray ciidamada israa'el si ay u gutaan ujeedooyinka sahyuuniyadda waxay ka qayb qaateen dembiyo dagaal iyo xasuuq wadareedyo ay ku jiraan dilka haweenka carruurta iyo dhallaanka oo weliba si naxariis darra ah ma ahan wax laga aamusi karo oo la aqbali karo in kuwa ka qayb qaatay dembiyada dagaalka ay ku laabtaan turkiga si ay noloshooda caadiga ah usii waxaa lagama maarmaan ah in la maxkamadeeyo kuwa ka dambeeya xasuuq wadareedyada oo lala xisaabtamo يجب محاكمة القتلة الذين ارتكبوا الإبادة الجماعية ومعاقبتهم
baarlamaanka daaqoodka xukuumadda ridada turkiga oo loogu baaqay inuu arrintan soo farageliyo ayaa weli ka cagajiidaya inuu qaraar ka soo saaro kumanaanka qof turkida ah ee ka barbardagaalamaya ciidanka yuhuudda madaxweynaha turkiga oo dhowr jeer dhaleeceen u jeediyey maamulka yuhuudda ayaa fadeexad la kulmay markii ay soo baxeen warbixinadan sugaya in kumanaan askar turki ah ay ka qayb qaadanayaan xasuuqa magaalada khaza dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa xalay ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan geesiyada towxiidka ee ka jihaadaya wilaayada shabeellada hoose ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya ayaa weerar la beegsaday kufaarta iyo murtadiinta duulaanka ku jooga qeybo ka mid a wilaayadaas howlgalka hore ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee laaboorka degmada baraawe waxaana dagaalka liisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan isla shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee deegaanka buur culow ee hoostaga degmada baraawe isla shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta iyo saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka ambareeso isla shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada buulamareer isla shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta iyo saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada janaale toddoba xero oo kufaarta iyo murtadiintu ay kaga sugan yihiin wilaayada shabeellada hoose ayay mujaahidiintu xalay dagaallo culus ku qaadeen waxaana dagaaladan ay imaanayaan xilli labadii toddobaad ee lasoo dhaafay wilaayaadka banaadir shabeellada hoose baay bakool shabeellaha dhexe galgaduud iyo mudug ay ka dhacayeen howlgallo qorshaysan oo bakhti iyo dhaawacyo ay ku noqdeen kufaarta caddaanka iyo kuwa madowga iyo maleeshiyaadka murtadiinta wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummaha ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada bakoola cabdiqani maxamed ayaa inoo faahfaahinayaa iyadoo weli si dardar leh ay kaga socoto degmooyinka iyo deegaanada wilaayada bakool wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa mar kale howlgal lagu soo daabulay waxyaabo dhacay iyo sidoo kale waxyaabihii la mamnuucay laga fuliyey degmada rabdhuure iyo deegaanada hoos yimaada fagaare ku yaala degmada rabdhuure oo ay ku sugnaayeen qeybaha kala duwan ee bulshada iyo waxgaradka magaalada ayaa lagu gubay agabyadii lasoo aruuriyey kadib howlgal muddo dhowr maalmood ah ka socday magaalada iyo deegaanada hoostaga qaar ka mid ah odayaasha magaalada ayaa ka hadlay fagaaraha iyagoona si weyn usoo dhoweeyey howshan ay qabteen ciidanka xisbada ganacsatadana uga digay waxyaabaha dhibaatada ku keeni kara badqabka bulshada maintenanska kooyay geek goobtanba hamladiyo soodi tanfiidyo yama arane geek walay laha aruuriyey ee magaalooyinkii laha kukuusi gubowshaya geek ya kor roogna yan roogn ilaahayba ka mahadsan degmada rabdhuur yahta roogne may laha kushal aruuriyey lagalay boodaan wardhujiilay afgooy isdhoorta ya laha kushal aruuriyey walaana may iina waxyaabooyinkii dhiy oo laha aruuriyey waqtijooba iyooba dhammaaday liiskuka ganacsado haayo oo laha aruuri iyo waxyaabooyin oo mamnuucaad haayay mudi horooba ma arane la reebay sida ma arane taraamtoonka kaninhumowgii oo la dhammaay iyo waxyaabooyinka ma arane liiska idaayayo balaanta iska idaayaas waxyaabooyin oo ma arane anfay lahayn yaa laha aruuriyay arlaadunta yaa dharaaran yaa la gublifadohay dadkii arintaas ka kahay ha aruuriyey umati badbaadadiyo anka kahay ma arane ha aruuriyey inta sheeni kamahadsanyin ilaahay subxaana watacaala ma inku rajayaane miisansho aakhira anima arane ilaahay inka kabo ajarshood lalaab ilaahay inka weelya ilaahay inku tuugan tan kale umata maya inku digaane ani lakuwaantow walama dooma anfacaad layin waqtiyo hooba dhii wali in isbedelaayana dhabaata nikiin sheenan an isbedelaayan geekamay weelan aan surugnaa waxyaabihii dheedyo dhii oo magaalyadaha kukuusi arantii dacwadii dowka dhamba dareerti tanfiid iyo hata la fulyohay walaay lahakuusi magaaladooyinka lahakukuusi yaantaga kor surugna may kumad eh waxyaabaha lahakuusi buskuda kumad eh cabitaan ayu nooc caanaboorada ka jarta intaasa geeka lugubowhaaye ganacsatada ma inka baagane wal alla walayo ha gadadaayan ani dheedyo hasku ilaaliyan akisbaayirsho hasku ilaaliyan aylahaningadna erhan wala dheedyo dhii haddii sheenan hataa lanki hangad in isku kanagan yalinka baage bismillaahi raxmaani raxiim sida la ogi deegaanka may ku jaray hamlo oo bartamaha iyo koonfurta soomaaliya dhan may la erhaay lukuwadii lama bulood oo la erhaay irshaadul umma ilaa sabiili rashaad shacaartienahayti kullukum raacin wa kullukum mas-uulin an raaciyatii tiiya may buwaa bala socoti walaayada dhul ciidan shal dheer ilaa afartan shan kilomitir alu waayeen madi hamladii hadhammaati waxyaabay lukudigaay laha sheegi oo waxyaalahan hata ni luguba diyaarka langay ka jaraan mobeelada weyn ka jaraan waxyaabaha darogooyinka ka jaraan waxyaalayaa digniinga baldhan luwadi beladii baadiika luwaayeen iyaadi madiha gebagabaawti hooli gobashadii ficilkiya geeka madantan fiidkiyan iska kooy bulshadii dhammaantiye ee degmadii rabdhuur iyo bannaanka roogda maalmihii lasoo dhaafay waxaa howlgallo ceenkaan ah laga fuliyey magaalooyin dhowr ah deegaano iyo tuulooyin ka tirsan wilaayada kuwaas oo lagu soo qabqabtay dhammaan waxyaabihii laga digay intii ay socotay xamladii irshaadul ummaah ilaa sabiili rashaad nabadoon cusub oo yeelanayso mid ka mid ah beelaha dega wilaayada jubbada dhexe ayaa lagu cadhay masaaray deegaan ka tirsan wilaayadaas warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya waraalkeen cusmaan axmed duubow munaasabad ballaaran oo ay isugu yimaadeen waxgaradka odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada kana dhacday deegaan hoostaga magaalada jilib ayaa jufo ka mid ah qabiilka jirarweyne waxa ay ku doorteen nabadoon cusub kaas oo ay dooratay beesha eylo oo ka mid ah beelaha jirarweyne ee dega wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe munaasabadda waxaa kasoo qayb galay golaha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada jilib iyo marti sharaf kala duwan oo munaasabadda lagu casuumay suldaan cabdiraxmaan oo ah suldaanka guud ee beelaha jiriirweyne ee wilaayaadka jubbada hoose iyo jubbada dhexe ahna afhayeenka golaha dhaqanka ee wilaayada jubbada dhexe ayaa ka hadlay munaasabadda wuxuuna xusay in beesha eylo ay dooratay nabadoon ibraahim abuukar beelaha jiriirweyne beel ka mid ah iyo maanta nabadoon caleemasaaradoyta beesha reer eyle nabadoonka micnaha la caleemasaari nabadoon abuukar ibraahim abducooro sikidhowaayane beelweynta jareerweyne beel ka mid eywey gaar ahaan beesha reer eyle beesha maylayee ee nabadoonka meelilaka caleemasaari halanka dhaafne nabadoonka garabjahal hoogsido waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay nabadoonka la magacaabay nabadoon abuukar ibraahim beesha reer eyle maanta nabadoon iyo iing magacaawti nabadoonlimada iing magacaawti in kitaabkii ilaahay subxaanahu wa tacaala ana ku hoggaamiyo ka qaadadii may rabe beesha reer eyle maadaama qaadadii hoggaankii ahaa kitaabkii ilaahay subxaanahu wa tacaala inaanu ku hoggaamiyo ballanni iinka eta ayagani may ka rabe ini ballan iinka qaadan kitaabkii ilaahay subxaanahu wa tacaala in idinka ballan furne marka maanta haddii la dhaho nabadoonkii reer ayli dhaqaagii la dhaho oo saaxada jihaadka aan dhaqaagii la dhaho ini nafar ininka hirne reer ayle taas iyo markii reer ayle ka odsade ballantini siinka qaadi suldaan shuceeb oo ah xoghayaha golaha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo munaasabadda ka hadlay ayaa soo dhoweeyey nabadoon abuukar ibraahim oo ay caleemo saaratay beesha eylo oo ka mid ah beelaha jiriirweyne ee dega wilaayada jubbada dhexe
waxaan leenahay beesha eylo waa ku faraxsannahay gogasha wanaagsan ee quruxda badan inoo dhigteen waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala gogashiina ha barakeeyo nabadoonkiina nabadoon abuukar ibraahim waxaan leenahay soo dhowow haddaan nahay odayaasha dhaqanka ama salaadiinta ama nabadoonnada ama garaajyada ama cuqaasha ka waxaan leenahay nabadoonka soo dhowow hal mid ayaan rabaa inaan u dardaarmo beesha jareerweyne waxaan leeyahay beesha awalan horta ilaahay idin barakeeyo nabadoonka la shaqeeya nabadoon abukur ibraahim waadna barteen annaga hadda danihiisa qaaska uu haystay wax badan oo asaga howlihiisuu qabsan lahaa nabadoonka garab istaaga jihaadka ha loo istaago madaarista waxbarashada ha la aado masaajidda iyo markaan xalaqaadka cilmiga ha la buuxiyo jamaacaadka ha lagu dadaalo warkii fiidnimo ee caawna dhegaystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh